bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu daawuud sulaymaan bnu ashcas asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabun man qatla cabdahu aw mahala bih ayuqaadu minhu baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qatala qofkii dilay cabdahu addoonkiisa aw mahala bihi ama si xun u gogooyey ayuqaadu minhu ma loo qisaasaya xaggiisa ma looga qisaasaya baabkan marka wuxuu uga hadlayaa qofka xorta ah iyo ninka adoo iyo addoonka qofkii xorta ah haddii uu nin addoona dilo ma loo dilayaa ayb xor iyo addoon qisaas ma ka dhex dhacaysaa oo ninkii xorta ahaa ma la dilayaa liajli addoon uu dilay dartiisa addoonku dhinacna hadda waxaa weeyaan marka laga fiiriyo waa mukallaf waa bani aadam dhinac kale marka laga fiiriyana waa maal oo addoonkaani haddii maanta jinaayo la gaarsiiyo oo ay ku dhacaan qiimihiisa unbaa diye u noqonayo oo baabudiya markaan tagno diyaadka hadda aan ku dhex jirno markaan aan dhex galno oo xor addoonka diyadiisa waxaan arki doonnaa in qiimadiisu un ay tahay inta qiimadiisu laegtahay haddii marka diyadiisu ay sidaas tahay oo qiimatuhu uu diyo u noqday intayba gaartaba haddana in qof xor ah loo qisaaso waxbaa marka meeshaas ka soo noqonayo ayb maadaama marka ishkaalaadkaas uu ku jira baab buu u baabeeyey wixii ku soo arooray buu marka rabaa inuu keeno qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana caliy bnu اljacd qaala xadaanaa shucbatu xaa xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabuudakiyu qال xdثna xmاad هو بن سلمة عن qتاadة عن الxسن عن samurة أن النبي slى الlه عليه لي وsلم qاal nebigu waxa uu yidhi man qatla cabdahu addoonkiisa qofkii dila qatlnaahu waanu dilaynaa وman jadaca cabdahu addoonkiisa qofkii sanka ka gooyo ama googooyaba jadacnaahu waa googooynaynayo sankan ka jaraynaa xadiidkan marka daahirkiisu wuxuu tilmaamayaa ninka xorta in la qisaasayo addoonka dartii loo qisaasayo laakiin sixada xadiidkan baa waxaa ku jiro fiihi samaacu lxasan can samura xasan maqlidda uu ka maqlay samuratu bnuljundub war baa ku jiray ilaa saddex qowl inay ku jirtaan sheegnay qowlka ugu badanna waxaa weeyaan xadiidulcaqiiqa wixii aan ahayn inuusan ka maqlin calaa dalika xadiidkanna xadiidu caqiiqa maaha inqiaac baa marka ku jiro sidaa darteed marka xadiidkan saasuu daciif ku yahay waxaa kaloo dacfigiisa tusaaya xasanulbasri laftirkiisa ayaa xadiidkan markii la su-aalay xor ma loo qisaasaya addoon mayl waxyaabahaasoo dhan marka qaraa-in wey xadiidka marka ciladiisu cillada inqiaaca ku jiro ayaa ku jirto waxaa ansaxay xadiidkan ka duwan oo daara quطni uu wariyey min xadiidi camr bni shucayb can abiihi can jaddihi anna rajulan qatala cabdahu ninbaa addoonkiisa dilay mutacamidan kasbu u dilay fajaladahu الnabiyu sal l slam nebiga waa karbaashay miata jaldatin boqol jeedal wanafaahu sanatanna waa musaafuriyey ayb wa amarahu an yuctiqa wuxuuna amray inuu xoreeyo raqabatan addoon inuu xoreeyo walam yuqidhu bihi umana qisaasin xadiidkanna sanadkiisu xasan waayo midkan daara qudni werinayo xadiidkan daara qudni xasankaa wuxuu tilmaamaa inaan loo qisaasaynin kanna wuxuu sheegayaa daciifkaa marka in loo qisaasayo kan marka xoog male ahlucilmiga qaarkood waxay dhaheen xataa hadduu xadiidkan ansaxo si kalea loo tawjiihiyey oo tawjiihiisii waxay dhaheen ibnulqayim zaadulmacaadka wuxuu yidhaahdaa fain kaana hada maxfuudan waqad samicahu minhu اlxasan kaana qatluhu tacsiiran ila alimaami bixasabi maa yaraahu min almaslaxati ninkan waxa loo dilay qisaas maahane waa tacsiir waa canaan xaakimkuna wuu samayn karaa horaan u soo marnoo maslaxa hadduu u arko tacsiir inuu qatli ka dhigo waa yeeli karaa masalada baxfigeeda waa noo soo hormaray marka alimaam ibnuulqayim wuxuu leeyahay tacsiir ahaan baa loo yaa dilkaanu uu u dhacay ee maahan buu leeyahay dil oo qisaas ah ma ahan saas u towjiihinaya alimaamu اlbagawi mas'aladan sharxu sunnaha wuxuu yidhi dahaba akaruhum ilaa annahu laa qisaasa fiihi akar اlculamaa waxay ku tageen qisaas inaynan ku sugnayn ruwiya dalika can abi bakrin wacumara wabni zubayr ayaa laga wariyey wahuwa qowlu اlxasan wacطaa wcikrimata wacumara bni cabdilcaziiz wailayhi dahaba maaliku washaaficiyu waaxmadu waisxaaqu wadahaba qowmun dad waxay ku tageen ilaa ana alxura yuqtalu bilcabdi ninka xorta in loo dilaya addoonka sawaءn kaana qatala cabda nafsihi ow cabda gayrihi ama addoonkiisa ha noqda ama addoon kale ha noqda in loo dilayo ayb wahuwa qowlu ibraahim annaqaci wa sufyaan aلthawri qowlkooda waa kaasna wadahaba jamaacatun qolana way kala qaadeenoo waxay dhaheen ilaa annahu in qatala cabda nafsihi laa qisaasa addoonkiisa hadduu dilo qisaas male waidaa qatala cabda gayrihina yuqtasu lahu yuqtasu minhu waa looga qisaasana hadduu addoon kale dilo yacni wahuwa qowlu saciid bni اmusayab whuwa qowlu saciid bni اlmusayib washacbi waqataada weeyaan qowlkaas wailayhi dahaba asxaabu ra'yi saas iyagona ku tageen qolada marka aan qisaasta arkin xadiidkan siday ka yeeleen wuxuu yidhi waman lam yara alqisaasa ta'awala alxadiida xadiidkan waa ta'wiiliyeyo waxa uu yidhi waxamalahu cala alradci waاzajri baabu radci waالzajri ahaan baa marka uu kan ku dhacay duuna aliijaabi waajibin mayase waxamalahu bacduhum qaarkood waxay ku xambaareen calaa man kaana ayb man kaana lahu cabdun waqad actaqahu ayb qaar waxay yidhaahdeen xadiidkan addoonkaani waa biictibaari maa kaana ee hadda addoon maahayn marka la dilaayay oo nin addoonkiisii uu lahaa xoreeyey markuu xoreeyey kadib dilay marka addoonkiisii min baabi tajawus baa loo yidhi oo waxay leeyihiin waxaa weeyaan waa min bictibaari maa kaana wuxuu ahaan jiray addoon buu hore u soo maray oo addoon buu ahaan jiray wixii uu ahaan jiray baa hadda lagu sheegay waa bictibaari maa kaana waana dhacdaa taasoo kale qur-aankii iyo sunnadii waa laga heli karaa waaatulyataama amwaalahum iyaaba ka mida iyada cagsigeeda waatan agoonta maalkooda siiya waa maxayna agoon miyaa hadda marka la siinayo agoon miyaana ma ahan agoon ee maxaa agoon loo yidhina biictibaari maa kaana wuxuu u ahaa baa la fiiriyey awal ayb qaarna marka xadiidkan sidaas u fasireen u tawjiihiyeen marka laba tawjiih baa uu jirto midkan ama in la yidhaahdo xadiidku wuxuu ka soo baxay tacsiir ahaan baa loo dilay ninkan tacsiirkana imaamka waa leeyahay ayb ama xadiidku waa mansuukhna qaar baa maslagaas maray alimaamu albaqawi sharxu sunnaha sidaasuu xadiidkan ku sheegay addoon iyo xor laysu qisaasaya meesha ma taagno qaala xadaanaa moxamed bn اlmuhanى qaala xadaanaa mucaad bn hishaam qaala xadaanii abi can qataadata biisnaadihi milahu qaala qaala rasuulu lahi sal l slam man khasaa cabdahu addoonkiisa qofkii dhufaano khasaynaahu waan dhufaanayna addoonkiisa ninka xaniyaha ka bixiy isna xaniyahan ka bixinayna uma dakara mila xadiidi shucbata waxamaad qaala abu daawuud warawaahu abu daawuud aطayaalisiyu can hishaamin mila xadiidi mucaad qال xdثna الxسن بن علي qال xdثna سعيiد بن cاmr عن بن أbي cروبة عن qتاadة بإسناaد شhuعبة mثlh زاad ثuma إن الxسن nasya hada الxadيiث waa iloobay buu yihi qtaadaa dhahay fakana yquل wuxuu dhihi jiray laa yuqتl xur bcabdin xur adoon looma dilaya oo xadiidkan cagsigiisu fadwoo jiray buu leeyahay xadiidkiibuu iloobay isaga oo warin jiray qtaad marka saasu dhahaya laakiin xadiidku ma ansixin qال xdثna mسلم بن إبراhيم وهو الفراhيdiي qال xdثna هiشhام هو بن أbي cabdاللahi الdstwائي عن qتاadة عن الxسن qاala laa يuqاad الxر bالcabdi xortii ninkii xorka ahaa adoon looma qisaas oo min kalaam الxaسن qاala xdثna محamed بن الxسن بن تسنيم بن xawاarي بن زiياad بن cمri الcتكي qاala xdثna محamed بن بكri qال أخبرna sواr أbو حمزة qال xadaثna cmr bn شhucayb can abiihi can jadihi qaal jaءa rajulu nin baa yimid mustasriqun ninkaasoo markaa qaylo dhaansanayo nin qaylo dhaansanayo ayaa yimid ila nebiyi buu yimid salى اllahu عalayه ali wasalam faqaala waxa uu yidhi jaariyatn lahu jaariyatn adoon lahu sayidkeyga ou lahaa lahu ay sayidii sayidkeyga ou lahaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo ayaa faqaala wuxuu yidhi wayxaka maa laka war hoogaaga ama naxariistaada ee maxaa kugu dhacay qaala waxa uu yidhi sharan absara ayb absara wuxuu arkay sharan shar buu arkay addoonkii sharan sharan ra-aytu sharan shar baan arkay absara ay absara alcabdu addoonkii wuxuu arkay lisayidihi ejaariyatan gabar lisayidihi sayidkiisu ou lahaa lahu isaga u sugnaatay addoon ou lahaa sayidkiisa ayuu addoonkan hadda kula hadlaayo uu fiiriyey faqaara sayidkii waa masayray fajabba wuxuu gooyey marka madaakiirahu dakarkiisiibuu ka gooyey markaintuu masayray oo ku xanaaqay ayuu dakarkii addoonkii dakarkiisiibuu gooyey jaariyadeeda maxaad u feerinaya darteeda faqaala rasuulu llahi sal marka absara faacilkeedu waa alcabdu jaariyatan lisayidihi lahu ay lisayidi addoonkii baas jaariye sayidkiis ou lahaabuu eegay faqaara waa masayray fajaba madaakiirahu buu gooyey faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi calaya birajul ninkii halla ii keenay fauliba waa la raadiyey falam yuqdar calayhi lama awoodin lama helin faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi idhab tag faanta xurun xor baa tahay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi calaa man nusratii walahayga yaa iskale ile addoonka haddii la xoreeyo dad baa nicmada iyo walaha ku lahayd yaa aniga mowlahan u noqonayaayo walahayga yeelanayo qaala calaa kulli mu'minin mu'min dhammaantiisa muuminiintan baa walahaaga leh ow qaala kulli muslimin calaa kulli muslimin qaala abu daawuud aladii cataqa addoonka xoroobay kaana smuhu magaciisa wuxuu ahaa rawxa bna dinaar ayuu ahaa qaala abu daawuud aladii jabbahu midka gooyey dakarka ka gooyena zimbaac weeyaan marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa xuun kaleo xukunkaasi wuxuu yahay ninkii addoonkiisa si xun yeelo oo daraaftiisa iyo obnihiisii ka gooyo nebiga hadigiisa waxooga ku xoreey jira korkiisa iyadoo marka xadiidkan laga qaadanaya waa ku dul xoroobaya marka waa manwaa dhaaf isagii ninkan sooma manfaco tirin isagana waa laga manfaco tiraa ninkan ayb ayb xadiidkanna marka xadiid xasan a weeyaan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alqatlu bilqasaamati alqatlu dil bilqasaamati bisababi alqasaamati qasaamada sababteeda ku ahaaday qasaama waxaa la yidhaha dhaar dhaarmowd baa la yidhaha dhaarmowd dhaarmowd marka waxaa loo yidhi qof iyada sideedaba waxay ku timaadaan qof maqtuul ah oo la dilay oo la arkay dad baa lagu dhex arkay dhexdood isagoo kala yaallo dilan oo dhiiggii calaamadii dhiiggii waaa dilka uu ka muuqdo lowf ayaa jiro ayb lowf marka waxaa weeyaan tuhmadaa jirta tuhmadaas marka culimmada ilaa waxay gaarsiiyaan madaahibta marka laysu soo celceliya ilaa toddobo shaaficiyada agtooda sida mashhuurka kaa waxaa weeyaan qolo iyaga marka cadow ku ahaa ninkaa la dilay qoladiisa qolo cadow ku ahayd dhexdoodaa laga helay oo cid kale aynan wehelinin loos waay ninkii cadowgiisii isagoo dilan lagu dhex arkay waa tuhmad waxaa kaloo tuhmad noqon karto markhaatiyaalkii baa la waayey laba markhaati baa la rabay hal markhaati unbaa la helay bis hal nin baa wuxuu yidhi ninkan waxaa dilay hebel oo dadkaas ka mid ah markhaati labaad ma leh iyagiina ma qiranin halka markhaati marka waa lowsa ogow nacam tuhmad waay halkaas markhaati tuhmaday noqonayn waxyaabahaas oo kale marka ka dhigaan iyo waxyaabahan la xiriira saas oo kale qoladii marka axkaam baa marka imaanayso haddii marka lowth la helo qolada marka dhiigga sheeganaysa in la yidhaha dhaarta konton dhaarood nin iyaga ka mid a konton dhaaranaya jeer ama konton ninbaa konton midkiiba uu hal dhaar dhaaranaya konton dhaar baa laga rabaa mudiciga mudiciga haddii uu diido inuu dhaarto mudaca calayhiga dhaaranayo konton dhaarood haddii mudaca calayhiga kontonkaas uu dhaarto bis waxba lagama rabo isaga mudicigan baaba dhaartayba ninka dhiigga sheeganayo qof baa layga dila dhahaya dhaaran layidhi kontonkiiba u dhaartay diyo ayuu ku yeelanayaa kuwan kale qolada kale diya waajib ku noqonayso midda labaad marka waxay tahay diyadii haba waajibtay qisaas ma waajibay qasaamada iyada qisaas ma ka waajibaysaa waa arki doonaan qaala xadaanaa cubaydullaahi bni cumara bni maysarata wahuwa alqawaariiriyu wamuxamed bni cubaydin wahuwa alqanaafisiy almacnaa qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can yaxya bni saciidin can bishir bni yasaar can shl bn abi xamta waraafic bni khadiij ana muxayisata bna mascuudin wacabdallaahi bna sahlin indalaqaa way tageen qibala khaybar bay aadeen khaybar bay waxay u aadeen inay timir iyo waxaa ka doontaan fatafaraqaa fi naqli geed timireedyadii baarihii timirtii bay ku kala tageen labadoodii faqutila cabdullaahi bnu sahlin baa la dilay fatahanuu alyahuuda yahuudi bay tuhmaysteen yahuud cadowna waa ahayd lowsna meeshan waa yaallaa oo cadoway ahaayeen iyagu fatahamuu alyahuuda bay tuhmaysteen fajaءa akhuuhu walaalkii baa yimid cabdiraxmaan bnu sahlin wabnaa camihi iyo labadiisii ina adeero xuwayisatu wamuxayisatu faatow الnabiya salى اllahu alيyه ali wslam nebigay u yimaadeen fatakallama cabdiraxmaan baa hadlay fii amri akhiihi walaalkii arrintiisii buu ka hadlay wahuwa asqaruhum isagaan ugu yaraa marka muxayisa iyo xuwayisa ka weynaayeen faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه ali wslam nebigu waxa uu yidhi alkubra alkubra yacnii war ninka weyn ogow ninka weyn ogow waa mansuub biliqraa war ninka weyn ogow ninka weyn ogow ninka kaa weyn warka sii waayo waxaa laga qaadanayaa meeshan marka qofka weyn in warka lagu hormariyo ninka yar laga laga hormariyo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa in hadalka laysu wakiilo karo dad ahaan ninkan cabdiraxmaana u xigay kuwan waa ilmo adeer un marka ninkan warkii uu dhihi lahaa cid kale waa u wakiilan karaa waana u dhihi kartaa dacwada in laysu wakiilan karaa laga qaadanaya marka hadalka ow qaala ama waxa uu yidhi liyabda alakbar liyabda ha bilaaba alakbaru kan weyn fatakalamaa way hadleen fii amri saaxibihimaa bay ka hadleen faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi yuqsimu khamsuuna minkum konton idinka idinka midaa dhaaranayso calaa rajulin minhum nin iyaga ka midaa soo qabsanaysaanad ku dhaaranaysaan korkiisa fayudfacu waa loo dhiibayaa marka ninkaasi birummatihi qoortiisaa la siina dhaartaa markaa dhammaysaan ninkii waa lasoo qabana waa laydin siina meeshan marka waxaa ku jirto fiihi ana aymaana alqasaamati tubda'u bilmuddaciin dhaarta qaacidada guud waxay ahaa jirto dhaar yaa iska lahaa jirayna muddaca calayhi yaa lahaa jiray qasaamada waa ka duwan tahay muddacigaa dhaarta iska le ninka isaga wax sheeganayo yaa dhaarta iskale muddaci muddaca calayhina horaan usoo sheegnayoo say ay kale yihiin oo muddaca calayhi muddaci waxaa la yidhaahdaa qofka khilaaful asliga ku taagan asalka waxa qofka khilaafsan waa muddaci asalka ninka ku taaganna muxuu noqonaa muddaca calayhi oo maxaa asala hadda qofka dhiigaa layga qabaa dhahaayo iyo aniga dhiig ma qabi qofka dhahayo labadooda yaa asal ku taagan ma qabi midka dhahayo maxaa yeele qofka asal waxaa inuusan dembi lahayn ilaa in lagu soo caddeeya maaha ayb marka dhaarta asal waxaa u lahaan jiray muddaca calayhi meeshan laakiin muddaciga iska leh akaru riwaayaat fii hada alxadiidna waxay dhahayaan fabada'a bilmuddaci ansaartii dadkii muddaciintuu ku bilaabay nebiga sal l slam dhaarta xadiid waxaa jira isaga sheegaayo yahuud baa la dhaari oo dhaartii loo bandhigay waa kaas markuu iyagu markay iska dhaartii ay ka baqeen yaa iyada iyaga loo gudbiyey dhaarta yahuudda xadiidku markaa aataartu saasay sheegayaan wahuwa qowlu maalik washaafici wa axmed wa isxaaq ibnu cabdilbar waxa uu yidhi wahaa-ulaa'i a'immatu ahli اlxadiid shaafici iyo axmed iyo isxaaq iyo maalik a'immatu ahli اlxadiid waay sidaasay ku tageen buu yidhi ahlu kuufana waxay yidhaahdeen muddaca calayhiga dhaarta lagu bilaaba aaaarta badankeedna marka saasay tilmaameen abu daawuudna oo arki doonaa aarka sheegaayo xadiidka sheegaayo muddaci muddaca calayhi buu ku bilaabay wa haadaa wahmun buu dhihi doonaa waa wahmi culimada marka xadiidkan waxaa kaloo tilmaamayaa qasaamadu inay mashruuc tahay a'immada qaar badan baa laakiin ka tawaqufay oo uu ka mid yahay xakam ibnu cutayba iyo qataade iyo saalim ibnu cabdillaahi ibni cumar iyo sulaymaan ibnu yasaar oo min fuqahay sabca ka mid ahaa iyo bukhaarina madhabka oo u iishay saas waa qasaamada waa keenay baabka laakiin wuxuu keenay bayino iyo markhaati in dhiigga ku waajibo qasaamadii marka waa ka istaageen laakiin xadiidku wuxuu tilmaamayaa inay jirto abuzinaad wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi kun yani waxaan maqalnay buu yidhi kun saxaabi wax ku dhow oo joogto oo aan inkirin qasaamana wax lagu dilay qasaamada xukunkeeda wax lagu dilay marka waxyaabahaas dhan waxay tusayaan marka qasaamadu inay jirto fayudfacu birummatihi meeshaasna mas'alaa ka soo baxayso masalada ka soo baxayso waxay tahay ninkii qoortiisii baa loo dhiibay qasaamada inuu ka dhalan karo qawad qoorgoyn oo qasaamadii ninkii waa dhaartay mudacigii kontonkii dhaar buu maray muxuu xaq u yeelan karaa qisaas ninkii uu soo qabsaday oo u dhaartay isagaa dilay dartii u u dhaartay qisaasuu ku leeyahay oo fayudfacu birummatihi baa tusaaya ibnuulqayim wuxuu leeyahay wax qawaacidda sharciga wax diidaya ma jiruu leeyahay maxaa yeeley kitaabka iyo sunnadu labadaba waxay tilmaameen dhaar wax lagu dilay dhaar in wax lagu dilo kitaabka waa lagu arkay qur-aanka oo waa maxay waa licaanka licaanka ninku markuu naagtiisa yidhaahdo waa sinaysatay waxaa la amraayay inuu shan jeer dhaar la yimaado afar markhaati inuu ilaahay gashto innahu la min asaadiqiin waalkhaamisatu ana lacnata allahi calayhi in kaana min alkaadibiin diintaa uu sameeya naagta hadday cabsata marka maxaa ku dhacaayo dhagax in lagu dila dhagaxaan lagu dilay naagtan dilkeeda maxaa muxuu ka dhashayna wuxuu ka dhashay aymaan dhaara la dhaartay soomaaliya marka wuxuu leeyahay fillicaan ayaa qur-aankiibaa wuxuu sheegayaa dhaar in wax lagu dilay qasaamadiina waa konton dhaarood in wax lagu dilo calaa yacnii calaa khilaafi alqiyaas ma ahane cala alqiyaasay ku socotaa buu leeyahay wacalaa daalika marka leyt ibnu sacad iyo awsaaci iyo shaafici qowlkiisa qadiimka iyo imaam axmed iyo isxaaq iyo abu hawr daawuud kulli waxay ku tageen in loo qisaasaayo oo ninkuu ku soo dhego kontonkii dhaaroodna u maro waa la qisaasaa uu qisaasanaya ayb qowlka shaafici ee jadiidka ah laakiin in badanoo culummada ka midana ay ku tageen waxaa weeyaan inaan loo dilaynin diye unbaa lagu mutaysanaa bis haddii dilku uu khata ahaana diyatulkhata haduu dilku camdi ahaana diyatu diya muqallada la siinaya riwaayaadka qaar bayna sidaas ka fahmeen abu daawuudna baab buu u keeni doonaaayb fayudfacu birummatihidaana waa ta'wiilinayaana waxay leeyihiin macnaheedu waxaa weeyaan diyadiisii qofkaa yacnii ay ku soo dhegeen diyadiisii ayaa waajibaysa nacam ayb oo inuu markaa diyadii laga rabay inuu bixiyo ee qisaas iyo qawad maaha me laakiin fiiri marka imaam axmed iyo imaamu shaafici cagsi bay isu yihiin mas'aladan shaafici aymaanulqasaama waxba kuma dilaayo diyo unbaa waajibaysa u dhahaya imaam axmedna aymaanu licaan rajmi kama waajibiyeen licaanka aymaantiisa shaaficina waa ka waajibiyaan qur-aankuna waa ku dhawaaqo wuxuuba leeyahy wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin billah cadaabku waa maxaa rajmigii marka halkan laftirkeedana fayudfacu birummatihidan waa laga fahmi karaa ayb qaaluu waxay yidhaahdeen marka amrun arin lam nashhadhu aanan xaadirin kayfa naxlifu see ugu dhaaranaynaa arrin annaga aanan u jeedin oonan arkin seen ugu dhaaranaynaa baydhan rasuulka ilaahiyo qaala waxauu yidhi nebiga fatubri'ukum yahuudu yahuud baa marka beri idinka noqonayso way isberi yeelaysaa biaymaani khamsiina minhum konton iyaga ka mida dhaartooda ayay isku beri yeelaysaa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahi qowmun kufaarun qolo gaala ah dad gaalaa dhaar yahuud maa dhaar biyo u kabanayso qaala waxa uu yidhi fawadaahu rasuulu llahi sal l slam min qibalihi haddii iyagiina dhaartii ay diideen yahuudna wax laguma laasimin karo maadaama iyagu dhaarta dhaartoodii diyaar ay u yihiin laakiin aan lagu qancin nebigu muxuu sameeyaa marka iyaga inuu qof muslima dhiiggiisa meel cidlaa ku baxay saysan u dhicin buu marka nebiga jeebkiisa ka bixiyey marka diyadeedii ayb qaala sahlun sahl markaa waxa uu yidhi dakhaltu mirbadan xero ayaan galay lahum iyaga ay leeyihiin yowman maalin farakadatnii naaqatun hal ayaa iharaatisay min tilka alibil geelaa nebiga uu siiyey ka mid ah rakbatan haraatin birijlihaa lugteeda igu haraatisay qaala xamaadun hada aw naxwahu meeshan iyadana masaa'il kaloo fiqhi abaa ka soo baxaysa masaa-ishaas ka soo baxaysaa waxay tahay qisadan axkaam badan baa laga qaadan axkaamta laga qaadanaya waxaa ka mid ah ana ahla dimmati idaa manacuu xaqan calayhim intaqada cahdihim kow dadka ahlu dimmadaa haddii ay xaq lagu leeyahay ay diidaan cahdigooda waa buray oo meesha nebiga xadiidka riwaayo waxaa noo imaan doonta inuu yidhi imaa an taduuhu wa imaa an ta'danuu bixarbin dagaal inaa ogeysiisaan ama diyada iska soo bixiya ayuu yidhi marka haddii wax xaqii lagu lahaa ay diidaan ahlu dimmada bisbaba lantoodii waa burtay waxaa ka mid a waminhaa ana alxukma calaa ahli dimmati bixukmi اlislaam wain lam yataxaakamuu ilayna ida kaana alxukmu baynahum wa bayna almuslimiin ahlu dimmada yaysanba annaga noo imaanin maxkamadeennaba yaysan imaanine mar haddii ayaga iyo muslimiin wax ka dhaxeeya ay yihiin asab waxaa ah in xoog markaa maxkamadda islaamka unbaa lagu xukumaan haddii iyaga dhexdooda waxa ka dhexdhaco haddaysan noola imaanin nasi iyaga iskale hadday noola yimaadaan waa bannaan tahay marka in islaamka unbaa lagu xukumaa markaas waan yaxkum baynahum bima anzala allah haddii laakiin iyaga iyo qof muslima ayaa wax ka dhexeeyaan qasab marka waxaa ah marka xukunka islaamka unbaa ku soconayo ku fulaayo iyaga qisadan baa laga qaadanayo iyaga yahuud oo ahlu dima ah iyo ansaar qaar ka mida ayaa qadiyad kala dhex gashay islaamka xukunkiisa unbaa lagu xukumaa marka wa minhaa waxaa laga qaadanaya qisadan almuddacaa calayhi idaa bacuda can majlis اlxukmi kataba ilayhi kutiba ilayhi walam yushkishu ama kataba ilayhi walam yushkishu mas'ale qadaha ku saabsan waa ninka muddacaa calayhiga hadduu maqan yahay qasab maaha in majliska la keenee qoraal baa loo diri karaa oo hadda nebigu qoraalu yuhuud u diray riwaayadka saasay tilmaamaya nebigu waa u qoray oo wuxuu yidhi arrintan ka soo jawaaba ayb marka muddaca calayhiga in la keena qasab maaha qoraal baa loo diri karaa wa minhaa jawaazu اlcamali wاlxukmi bikitaabi اlqaadi wain lam yushhid calayhi mas'alo kale qaaliga warqadda ou qoro inay soconayso markhaatibayaan loo samaynayni mas'ale iyadana kitaab ulaqdiya aan ku soo marnay oo nebiga warqad buu qoray inuu markhaati sameeyey lama sheegin marka qaaligan warqadda uu qoraayo gobol kale marka loo diro waa soconaysaa haddii la tuhun culammada salafka qaarkood waxay dhahaan waqtiyadii dambe tuhunkii baa batay binaan calaa daalika marka markhaati in loo sameeyo qaaligaas inuu soo qoray labadaas marka magaaladii kale warqadda la geeyey waxay ka markhaati kacayeen warqadan annagaa aragnay qaaligii baa soo qoray imaam albukhaarina kitaab alaxkaam waa uga hadlay wa minhaa waxaa kaloo laga qaadanaya alqadaa'u cala alghaa'ib qof maqan in la xukumi karo xugun la saari karo hadda yahuud waa maqnaayeen xugunaana nebiga uu saaray sala allahu calayh waalihi wasalam wa minhaa waxaa kaloo ka mida qisadan laga qaadanaya icdaa'uhu addiyata bayna min ibili sadaqa riwaayaadka qaar waxay leeyihin geelii sakada ayuu nebiga ka bixiyey oo qoladan ka siiyey wahuwa ibnulqayim marka wuxuu leeyahay wahuwa aladii ashkala calaa kaiirin min annaas masaladan dad badan ishkaalay gelisay marka waqad danna bacdu اnnaasi dadka qaarkood waxay u maleeyeen ana dalika min sahmi اlghaarimiin dadka daynoobay saamigii sakada laga siin lahaa inuu nebiga dadkan ka siiyey ay u qaateen wahada laa yasixu ma ansaxaysu yidhi taasna maxaa yeelay faina haarima ahli dimmati laa yuqdaa min الzakaati nin ahlu dimoo gaal ah dayn ou galay sakada laga siin maayo muslim waay haarimka haarimka qofka daynoobo sakada la siinayo qof muslima maahane maahan qof yacnii ahdimmi ah wadanna bacduhum qaar waxay u maleeyeen ana dalika mima fadala min asadaqa ayb can ahliha dadkii sakada lahaa in la siiya markii la siiyey kadib wixii ka soo haray bay noqotay dhaheen qaarkood falilimaami marka inta soo hartay imaamku wuxuu leeyahay an yasrifahu fi lmasaalix masaalixdeena u eelo wahada aqrabu min alwal ibnulqayim marka wuxuu yidhi haarim saamigiisuu ku bixiye tanaa ka dhow dambe wa aqrabu minhu waxaa ka sii dhowba annahu sala allahu calayh waali wasalama wadaahu min cindihi in la yidhaha nebiga sake ugama bixinine asaga ayaa nebiga jeebkiisuu ka siiyey waاqtarada diyata min ibni sadaqa geelii sakadouna ka daynsaday marka saasna waa dhowdahay wayadullu calayhi waxaa tusaya fawadaahu min cindihidaas waaqrabu min hada kullihi intaasba waxaa ka dhow sawaabka uga dhowaansho badan an yuqaala in la yidhaahdo lamaa taxamalaha الnabiyu salى اllahu عalayه ali wasalama liislaaxi daati اlbayni bayna الطaa'ifatayni kaana xukmuhaa xukma alqadaa'i cala algaarim wuxuu leeyahy tan waxaaba ugu dhowaansho badan in la yidhaahdo nebiga laba qolow ku kala dhexdhexaadinayay sidaa darteed marka waa xamaala nebiga isaga oo isa saaray marka sakadii inuu ka bixiyo ama sahmulkhaarim sidaas loo yidhaahdo waa iska bannaantahay oo ansaartii iyo yahuuddii inay foodda isgeliyaan yahuudoodii ma la siiyey wixii oon meel cad lagu hubin inay ansaar iyaga foodda isgeliyaan ayuu nebiga ka diidaayey marka labadan daa'ifo ayuu ku heshiisiiyey maalkan binaan calaa daalika marka waa bannaantaha taas in marka khaarimka saamigiisii in laga dhiga markaa wax dhibaataa malahan oo haddii marka walacalla haada muraadu man qaala inahu qadaaha min sahmi اlghaarimiin qolada marka dhahayso sahmulghaarimiin uu ka bixiyey macnahanay ka wadaan ee yahuudaa dayn lagu yeeshay markaasaa la siiyo iska guda la yidhi maahan saas qaala abu daawuud rawaahu bishru bnu اlmufadal oo malikun can yaxya bni saciidin qaala fiihi ataxlifuuna ma dhaaranaysaan hamsiina yemiinan konton dhaarood watastaxiquuna dama saaxibikum saaxibkiina dhiiggiisana marka aada mudanaysaan aw qaatilikum walam yadkur bishrun bishir ma sheegin daman wax dhiiga wa qaala ciddatun kuwo badanna waxay dhaheen can yaxya kama qaala xamaadun warawaahu bnu cuyaynata can yaxya fabada'a biqowlihi tubari'ukum yahuudu bihamsiina yamiinan yaxlifuuna walam yadkur alistixqaaq wahada wahmun min ibni cuyayna in yahuud iyaga lagu bilaabay dhaarta waa wahmun min ibni cuyayna buu yidhi qaala xadaana axmed bnu camr bni sarx qaala ahbaranaa bnu wahbin qaala ahbaranii malikun can abi leyla bni cabdillaahi bni cabdiraxmaan bni sahlin can sahli bni abi xatmata annahu ahbarahu huwa warijaalun min kubaraa'i qowmihi waxay u sheegeen ana cabdallaahi bna sahlin oo muxayisata kharaja ilaa khaybara bay u baxeen min juhdin asaabahum ama min jahdin asaabahum dhibaato markaa asiibtay faataa muxayisatu muxayisa waa yimid faahbara ana cabdallaahi bna sahlin wuxuu sheegay cabdullahi bni sahl qad qutila in la dilay wa durixa fii faqiirin in lagu riday meel god ah aw caynin ama il faataa yahuuda buu u yimid faqaala antum wallaahi qataltumuuhu idinkaa disheen qaaluu wallaahi maa qatalnaahu ma dilin annaga ilaahan ka dhaarannay faaqbala xataa qadima calaa qowmihi waa soo jeestay ilaa qowmkiisii oo u soo galay fadakara lahum dalika arrinkiiba u sheegay uma aqbala huwa wa akhuuhu waxuwayisatu wa huwa akbaru minhu saga ka weynaaye wcabdiraxmaan ibnu sahlin fadahaba muxayisatu liyatakallama wahuwa aladii kaana bikhaybar kii khaybar joogou ahaaye faqaala lahu rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu ku yidhi kabir kabir yuriidu sinna fatakallama xuwayisatu baa hadlay uma takallama muxayisatu faqaala rasuulu lahi sal slam ima an yaduu saaxibakum waa inay saaxibkiina diyo siiyaan ay diyo ka bixiyaan wa ima an yu'danuu bixarbin ama in dagaal la ogeysiiyo fakataba ilayhim rasuululahi sal l slam bidalika sidaabuu u qoray fakatabuu way qoreen iyaguna inaa wallaahi maa qatalnaahu annaga ma anan dilin faqaala rasuululahi sal l slam lixuwayisata wamuxayisata wacabdiraxmaan ataxlifuuna ma dhaaranaysaan watastaxiquuna dama saaxibikum saaxibkiina dhiiggiisana aada mutaysanaysaan qaaluu laa bay dhaheen maya qaala fataxlifu lakum yahuudu yahuud baa idiin dhaaranayso qaaluu laysuu muslimiin muslimiin maahan bay dhaheen fawadaahu rasuulu lahi sal slam min cindihi nebiga isagaa jeebkiisa ka bixiyey fabacata ilayhim miata naaqatin boqol halaad buu u diray xataa udkhilat calayhim uddaar ilaa meeshii ay degganaayeen loo soo geliyey qaala sahlun laqad rakadatnii minhaa naaqatun xamraa hal guduudan ayaa iga haraatisay buu yidhi halahaas waxaa laga qaadanaya marka ibnu cabdilbar siduu leeyahay gaalada ama ahlu kitaabka waxaan xaq loogu lahayn inaan lagu samay karin yahuud iyaga maxaa xaq loogu yeeshay inay dhaartaa inay yacnii in qoladan hadday dhaarato iyaga lagu yeeshay dhiiggii qoladan dhaartii waa diidday sababkii sharciga oo yahuud oo wax ugu waajib yeeli lahaa waa la waayey qaarkiisa haddana mar labaad baa wuxuu yidhi dhaartii yahuud baa loo soo gudbiyey waa dhaaranaynay qoladan baa ku qanci weysa dhaartii yahuudda ayb sharcigii marka waa laga soo baxay imaa inay kuwan dhaartaan oo wax yeeshaan imaa inaynan dhaaraninoo qoladan kale dhaartaan oy beri noqdaan labadii waa la waa la sameeyey labadii markaa yacnii haddii la waayo labadii shay maxay noqonaysaa marka waxba yahuud laguma yeelan karo illaa ilaa wax keena ma la dhihi karo nebigiina wuxuu diiday qof muslima oo dhintay meel cidlaa inuu ku tago isagii baa marka min cindihi ka masla islaamigii marka masaalixdii muslimiinta iyo waxaabuu ka bixiyey marka rasuulka sal l slam marka wax aan iyaga dul saarnayn ma la dul saari karo marka ahlu dimada taasaa laga qaadanaa xadiidka oo rasuulkiina marka dee dhaarta iyagii hadday ku soo waajibtay gaaladii marka in la dhaarsa kara wax lagu dhaarina maxay noqonaysaa ilaahay unbaa lagu dhaarina diin gaala ama wax baadila laguma dhaari kara allah subxaana wa tacaala asmaadiisa iyo unbaa lagu dhaarinayaa si iyagu markaa ay u rumaysan yihiin baana loo dhaarina markaasna oo iyaga lays leeyahay yacni waa ku saamayn og tahay oo yahuuddoo kale maalan hore waxaan u soo marnay nebigu inuu ku yidhi waladii anzala atawraata calaa muusa dhaar sax ah iyagiina ay xoogaa kusoo dabci karaan ama qalbigooda wax u ku beeri karta ayb fakataba ilayhim rasuulu lahi sal slam bidalika fakatabuu inaa wallahi maa qatalnaahu faqaala rasuulu lah sal slam lixuwayisa markaa waxay ku yidhaahdeen qaaluu laysuu muslimiin fawadaahu rasuulu lah sal slam min cindihi fabacaa ilayhim mi'ata naaqatin xataa udkilat calayhim iddaar intii guriga looga soo geliyey qaala sahlun laqad rakadatnii minha naaqat xamraau qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalid wakahiiru bnu cubayd meesha marka xadiidkani qisaas lama sheegin sheega imaa an yaduu saaxibakum ayaa leeyihi imaa inay saaxibkiinnii diye diyadiisii bixiyaan waa la dilayaa marka lama dhihin madhabu limaami shaafici iyo waafaqa marka xadiidkan bay iyagu deliishanayaan shaaficiyada qowlka jadiidka kaas kalena waa muxtamal ay leeyihiin qisaas in diyo laga wadana waa muxtamal diyada laftirkeeda qofkay qoorta u suran tahay qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalid wakahiir bnu cubayd qaala xadaanaa xadaanaa moxamed bnu sabaax ibnu sufyaan qaala akhbarana alwaliidu can abi camrin can camri bni shucaybin can rasuuli illahi sal l slam annahu qatala bilqasaamati rajulan ninbuu ku dilay min bani nasr bni malik bibaxrati ruqaa meeshaas waa meel daa'if u dhow calaa shaqi liyati اlbaxrati baxrada harada liyada meesha liyada meel magaceed waayo xeebteeda calaa shaqi liyati اlbaxri liyat اlbaxrati xeebteeda meesha yacnii marka bannaankeeda ah ayuu ku dilay gowgeeda faqaala waxa uu yidhi alqaatilu wاlmaqtuulu minhum iyagu ka mid ah kii la dilay iyo midka dilay haadaa lafdu maxmuud bibaxra bibaxratin aqaamahu maxmuudun waxdahu calaa shaqi niyata ahayd meeshii buu sheegayaa xadiidkanna waa mucdal oo camr bnu shucayb oo taabici abaa qaala rasuulula camr bnu shucayb oo taabici abaa qaala rasuululahi dhahay baabun fii tarki alqawadi bilqasaamati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii xukmi tarki alqawadi qisaastii ka tegisteeda xukunka ku soo arooray bilqasaamati qasaamada yacni sababteeda qaala xadaana alxasanu bnu moxamed bni sabaax azacfaraaniyu ayb ninkan marka wuxuu ka mid ahaa ardadii imaamu shaafici ciraaq ardada ugu ahayd xalqada imaamu shaafici ninka ka akhriyo shaafici markuu xalqada leeyahay ninka akhriyo ayuu ahaa isagaa akhrin jiray kitaabka ama yacni waxa la akhrinaayo shaaficina markaas wixii towjiihaad iyo axkaam iyo ka sheegi jiray nin aad luqawi u abuu ahaa baa leeyidhi marka bixadrati alimaam axmed iyo abuu thawr iyo alxasan bnu caliin alkaraabisi iyo oo joogo ayuu isaga akhri jiray shaaficina la ogyahay yacni luqada meeshuu ka jooga qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa saciid bnu cubayd aطaa'iyu can bushayr bni yasaar zacma ana rajula min alansaari yuqaalu lahu la yidhaahdo sahlu bnu abi xamata ahbarahu ana nafaran min qowmihi inطalaquu ilaa khaybar bay tageen fatafaraquu fiiha way ku kala tageen fawajaduu axadahum midkood bay arkeen qatiilan isagoo la dilay faqaaluu waxay yidhaahdeen liladiina wajaduuhu kuwii ay arkeen cindahum agtooda ay ku arkeen qataltum saaxibanaa saaxibkeennii baad disheen faqaaluu maa qatalnaa ma dilin walaa calimnaa qaatilan qof dilayna ma ogin annaga faindalaqnaa ilaa nabiyillaahi sala allahu calayh waali wasalam aan u tagnay qaala faqaala lahum wuxuu ku yidhi ta'tuunii bilbayinati markhaati baad ii keenaysaan calaa man qatala haadaa qofkii dilay kan markhaati la imaadaa uu ku yidhi markii hore markhaati marka laga dhex keeni karaa meeshaasoo kale khaybar yahuud keliyaa deganayd muslim ma deganayn see markhaati marka markhaati yahuuda maa la aqbala binaan calaa daalika waxay leeyihin wax markhaati in la weydiiyaa maba ahanba qasaamada shaanigeeda hadday sidaan oo kale u dhacdo laakiin culimmadu waxay leeyihiin waa dhici kartaa qof muslim inuu arkayay sida iyagaba ay khaybar u aadeen oy uga doonteen timir ayaa timir looga doono jiray walacalla marka laba qof oo muslimiina inay u jeedeen waa dhici kartaa qaaluu waxay yidhaahdeen maa lanaa bayinatun markhaati annaga nooma sugnaaninoo ma haysanno qaala fayaxlifuuna lakum way idin dhaaranayaan marka waa idiin dhaaranayaan qaaluu waxay yidhaahdeen laa nardaa ku raalli noqon mayno biaymaani ilyahuudi yahuud dhaarteed fakariha nabiyullaahi sal ll ly slam nebiga wuxuu kahday an yubdila damahu dhiiggiisii inuu baabbi'iyo hadur uu ka dhigo fawadaahu mi-atan boqol ayuu ku diyeeyey min ibili sadaqati ah diyo umaa marka laga dhiibayo qisaas iyo waxba ma jirin qaala xadaana alxasanu bnu cali bni raashid qaala ahbaranaa hushaymun can abi xayaan ataymiy qال xdثna cabaية بن رفاacة can raafic بn khadيij qaala أصbaxa rajul min الأnصاari nin ansaarta ka mida baa wuxuu ahaaday maqtuulan kula dilay bkhaybara khaybar faاnطalqa أwliyaa'uhu way tageen ilى النabiي sl اه slam fadakaruu dalika lahu arrinkaabay u sheegeen faqaala lakum shaahidaani laba marqaati ma leedihiin yashhadaani ka marqaati kaco calىa qaatili saaxibikum saaxibkiina midkii dilay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah lam yakun hama axadun meeshaasi ma ahayn qof min almuslimiina muslimiintii ka mida wainamaa hum yahuudu yahuudun weeyaan iyagu waqad yajtari'uuna inay ku dhiiradaan baa la arkaa calaa acdama min haada wax kan ka weynin badan baa yahuudi ay ku dhiirataa qaala waxa uu yidhi fakhtaaruu minhum hamsiina kontan waayahaye ka doorta ayb fastaxlifuuhum dhaarsada markaa fastaxlifhum dhaarso faabow way diideen fawadaahu nabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu waa diyeeyey min cindihi agtiisu ka diyeeyeyo isagii baa marka diyadii bixiyey oo jeebkiisa ka bixiyey nebiga sala allahu calayh waali wasalam qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu yaxya alxaraaniyu qaala xadaanii muxamadu yacni bna salamata can moxamed bni isxaaq can moxamed bni ibraahima bni alxaarif can cabdiraxmaan bni bujayd qaala ina sahlan wallaahi awhama alxadiida waa wahmiyey ina rasuula allahi sal ly slama kataba ilaa yahuuda annahu qad wujida bayna adhurikum qatiilun dhexdiinna waxaa laga helay nin la dilay faduuhu diyeey haddaba marka adaysaata ayb wadaa yadii amarkeedu soo noqonaana di di buu noqonayaa bisnacan ayb waawda waa dhacaysaa faaulkelima oo waawda waa dhacaysaa faduuhu marka ay duuhu diyeey isaga fakatabuu way soo qoreen yaxlifuuna billaahi iyagoo alla ku dhaaranaya hamsiina yamiinan konton dhaarood maa qatalnaa ma dilin walaa calimnaa qaatilanna ma ogeyn qaala fawadaahu rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu waa diyeeyey min cindihi miata naaqatin qala xadaana alxasn bnu caliyin qala xadaana cabdrazaq qala ahbarana macmaru can izuhriyi can abi salamta bni cabdiraxmaan wasulaymaana bni yasaarin can rijaali min alansaari ana nabiya sal slam qaala lilyahuudi yahuudibu wuxuu ku yidhi wabada'a bihim iyagouna ku bilaabay ayaxlifu minkum hamsuuna rajulan konton idinka idinka mida ma dhaaranayaan faabow waa diideen faqaala lilansaari istaxiquu mutaysta qaaluu naxlifu cala alhaybi billaah dhaartii yeesha idinka oo dhaarta oo ninkan marka ku yeesha dhiiggiinnii qoladan yahuud ah markaasay yidhaahdeen naxlifu cala alghaybi yaa rasuulallah waxaanan ogayn oo aan ka maqnayn miyaan ku dhaaranaynaa bay dhaheen fajacalahaa rasuulullahi sal ly slam nebiga wuxuu ka dhigay diyatan calaa yahuudin diyo ayuu yahuud korkood uga dhigay liannahu wujida bayna adhuurihim dhexdoodaa laga helay xadiidkanna marka bihada siyaaqi waa munkar alimaam albayhaqi ayaana cileeyey fi sunani اlkubraa ibnu qayim aljawsiya tahdiibu sunanka isaga laftirkiisana wuu ku raacay oo wuxuu tilmaamay bianna macmaran infarada bihi can izuhriyi wkhaalafahu ibnu jurayj iyo wغayruhuna way khilaafeen ayb baabun ay yuqaadu min alqaatili yuqaadu min alqaatili aw yuqtalu bixajarin bimili maa qatal yuqaadu ay ay yuqaadu ma la qisaasayaa min alqaatili midka wax dilay ow yuqtalu ama ma la dilayaa bixajarin dhagax bimili maa kii oo kale miyaa lagu dilayaa qatala qofka uu wax ku dilay qofka waxa uu wax ku dilay miyaa lagu dilayaa macnaha qال xdثna mحamed بن kaثيir qال أhbarana hmaam can qataadaةa can أnaسi أna jaariyaة gabar wujidad waa la arkay qad rudda ra'suhaa iyadoo madaxeeda la burburiyey bayna xajarayni laba dhagax dhagaxdood lagu burburiyey faqiila lahaa waxaa lagu yidhi man facala biki hada kan yaa kugu sameeyey afulaanun hebela afulaanun hebela xataa sumiya اlyahuudiyu yahuudigii intii laga magacaabay faawma'at bira'sihaa naf xaraarug abaa ku jirtay markaasay madaxa ku ishaaryani waxay ku ishaartay madaxeedii haadii tiri fa ukhida alyahuudiyu yahuudigii baa la qabtay faactarafa waa qirtay fa amara rasuululahi sal l slam nebiga wuxuu amray an yuradda ra'suhu madaxiisa in la burburiyo bilxijaarati dhagax lagu burburiyo xadiidkan maxalushaahidkii buu tilmaamayaa isagii tarjamada waa isleeyihiin axkaam fara badanna waa laga qaadanayaa min haadihi alaxkaam marka axkaamtaas waxaa ka mida kow qaatilku hadduu wax ku dilo shay muaqal ah in qisaas ka waajibayso qatliga camdiga shay muaqala haddii uu ku dhaco in qatlika qisaas ka waajibayso khilaafan lilxanafiyati annagoo xanafiyada khilaafayna marka waana madhabu ala'ima alaaa iyo jumhuur ahlicilmi ay ku tageen xanafiyada iyagu waxay leeyihiin labaa loo kala qaadaa shayga wax lagu dilay shay af leh inuu yahay iyo inuusan lahayn shaygu hadduu af leeyahay sida middi iyo yacnii waran iyo xabad iyo kale markay tahay waa qawad waa ka waajibaabay dhahayeen saas laakiin shayga waxay leeyihiin muaqalka ah kama waajibayo qisaas iyagu marka waxay ka dhigayaan marka shirhu camdi oo kale ka dhigayanxadiidkan baa marka diidaya ninkan dhagax buu wax ku dilay dhagaxana qofkan inuu gabadhan ma durin bal culayskiisii baa dhagixi marka uu wax ku dilay iyadoo sidaa ay tahay nebiga waa u qisaasay xukunkaas waay marka shayga musaqal ha ahaado ama shay muxadad ha ahaado af loo sameeyey qisaastu waa ka waajibaysaa shaygu musaqalkaa hadduu yahay wax isaga sida badan wax dilo dhagax weyn marka lasoo qaato nin hurdo madaxa looga dhufto waxbaa dilaa bimaa yaqtulu haalibahu ayb taas iyadu marka waa xukun xadiidka laga qaadanayo kow xukunka labaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay nin iyo naag qisaas waa dhex mari karaa oo ninku hadduu naag dilo waa loo qisaasa ninku haddii uu naag dilo waa loo qisaasaya iyada ayb xadiidkan baa marka laga qaadana iyadana ayb oo ninkan hadda yahuudiga naag buu dilay waa nin ma la dhahaye marka diyadii yani waa nin ma la dhahaye ama gaal ha ahaado ninku ama wasfiga gaalnimada waxba ma bedelayso nin muslima xataa hadduu naag dilo waa loo qisaasaya qisaastu marka tajri bayna yani bayna alrajuli wاlmara ayb diyadun bay ku kala gedisan yihiin mas'alo saddexaad waxay tahay ninkan maxaa loo dilay qofkan maqtuulka ahee la dilay yaa hebelaa i dilay warkeeda maa lagu dilay mase wax kale warkeeda laguma dilin ictiraafkaa lagu dilay iqraarkaa lagu dilay lianna qisaastu waxay ku sugnaataa ima bilbayinati wa ima biliqraari bayina ama iqraar ee laakiin qof yidhi hebelaa i dilay bimujarad waa dishay waa lagu qisaasaya ma jirta riwaayaadka qaar marka factarafa waa ka maqan tahay kan maa ku dilay maya kan maa ku dila maya kan maa ku dila haah waa la dilay ninkii marka riwaayaadkaa marka factarafad midaana loo soo celina marka macnaheeda oo ninkan ictiraafkiisa lagu dilay maana hadduu dhehela aniga ma dilin in markhaatiyaal la keeno marka iyaa loo baahan lahaa laakiin waa lows waa noqon karaa qofkan aniga isagaa i dilay lows waa iska noqon karaa ayb xadiidku macnahaasna wuu tilmaamay ayb mas'alo kalena waa laga qaadanayaayo shanaad xukun kaleo shanaad xadiidkan waa laga qaadanaya xukunkaa shanaad waxay tahay qofka wixii oo wax ku dilay in lagu dilo waana sida akaru ahlilcilmi ay qabaan bacdi ahlilcilmina waxay qabaan kuufiyiinta qowl cataa iyo sufyaanu thawri iyo asxaabura'yi qowlkooda waaye qisaasta seef keliya wax lagu qisaasi karaa bay leeyihin ayb laa yuqtasu ilaa bisayfi seef unbaa layskaga qisaasan karaa jumhuur ahlilcilmi laakiin waxay qabaan maya ee sida wax u dilay oo kale waxuu wax ku dilaa lagu dilayaa yay leeyihiin tanaa marka xadiidkaanayna u deliishanayaan waa kan ninkan laba ninkan laba dhagax dhexdooda ku madaxeeda iskugu burburiyey isagana sidii oo kalea la yeelay tanaa daliilu amarka xadiidkaa tusaale laakiin daabit baa jiro waxa uu wax ku dilay haddii sharciga shay uu idmaayo in gaalada lagu sameeyo wax ama dagaal marka la galoo kale in la sameeyo sharcigu uunan idmin hadday tahay waxaan sideedaba wax sharcigu idmay maahan ninkan waxa wax ku dilay ma lagu saas ma la samaynaya marka seef unbaa markaa waajibaysa maxaa ka mid a maalan sixir buu ku dilay sixir buu ku dilay waa la soo qabtay waa qirtay isagaa qirtay sixirku ilaa si kale laguma ogaa kara isaga ninkan inuu sixir wax ku dila asaga la sheegi kara ma ahane wax la ogaan kara maahan hadduu marka qirto ninkan sixir baan ku dila uu yidhaha isagana sixirha lagu dila ma la dhahayo leanna sharcigu sixir waa reebayba waa kufri sixir faaxishuu ku dilay cunug yarow liwaad ku sameeyey waa dhintay marka nacam ama gabar yarow kufsaday kufsigii buu ku dilay marka nacam hasee la yeelayaa marka isagii maa ma liwaada lagu samaynaya isagana sharcigu ma idmaayo ayb oo markaa sharcigu wuxuu leeyahay seef un ha lagu dila markaas waxyaabahaasoo kale marka ka mida kuwaasoo kale markaa aan sideedaba bannaanayn khamribuu marka uu si fiican u cabsiiyey oo ku habay waa ku dilay isagana khamri ha la cabsiiye ma la dhahayo khamri waa xaaraan in dad la cabsiiyeen wuxuu haddii aysan xaaraan aynan ahayn ee sharcigu uu idmay sidii oo kale loo dilaya hadduu sharcigu idmin laakiin ma maalan waa gubay ama waa wuxuu ka soo tuuray buur korkeed buu ka soo tuuray dhagax buu ku dilay waxaas dhan waa lagu dilaa markawaxaas axkaama marka xadiidkan ku jirta keligiis intaan la eg arkaysaxaadiidta nebiga sal l slam marka wuxuu tusaa waxyaabahan marka nebigu uu sheegaayo ama axkaamta aqdiyada uu xukumaayo aqdiya waxaa weeyaan aad wax usoo koobayso oo culummada markay basdiyaan laga yaabo inay mujalad iyo wax ka badanba ka dhigaan قال xدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال xدثنا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن يهوuديا يهوuدي qتل جاaرية buu dilay miن الأنصاaر عalى xuliyi لahaa yعnي dahب iyo wax laysku qurqurxiyo ay wadatay ثuma أlقاaha فيi qليiبin markaasuu wuxuu ku tuuray meel ceel gorof oo aan markaa laga cabin oo biyihiisa ay gureen waradaqa ra'saha madaxeediina waa burburiyey bilxijaarati dhagax buu ku burburiyey fa ukhida waa la qabtay fa utiya bihi nabiya sala allahu alayh ali wasalam nebigii baa loola yimid fa amara bihi nebigu wou amray an yurjama in dhagax lagu dilo xataa yamuuta fa rujima xataa maata laakiin waa goormo markuu qirtay kadib qaala abu daawuud rawaahu bnu jurayj can ayuuba naxwahu qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala xadaana bnu idriis can shucbata can hishaam bni zaydi can jaddihi anas ana jaariyatan kaana calayha awdaaxun lahaa gabar waxay wadatay awdaaxun lahaa billada ay isku qurxiso yacnii ama fida ama dahab ahaaye faradaqa ra'sahaa madaxeedii iyaa waxaa burburiyey yahuudiyun yahuudi bixajarin dhagax buu ku burburiyey fadakhala calayha rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigaa u galay wabihaa ramaqun iyadoo naf ku jirto faqaala lahaa wuxuu ku yidhi man qatalaki fulaanun qatalaki hebel miyaa ku dilay faqaalat laa bira'sihaa madaxeedii ka tiri qaala man qatalaki fulaanu qatalaki qaalat laa bira'sihaa qaala fulaanu qatalaki qaalat nacam bira'sihaa fa amara bihi rasuulu llahi sal l slam faqutila bayna xajarayni laba dhagax dhexdood baa lagu dilay markuu qirtay kadib de qofkii maqtuulka ah marka waxna waa cafi karaa ogow marka hadii miir uu leeyahay cafiskaas marka qaar waxay leeyihiin ulukii diyadii ma yacnii ulukii dardaarankii oo kale waayo ulufkiisii baa loo fiirinaya iyo culamada qaar dhahayaa jira ayb baabun ayuqaadu lmuslimu bilkaafiri muslimka ma la qisaasayaa bilkaafiri gaalka ma loo qisaasayaa mar walba midda ba'da wadato waa midda la dilay ayuqaadu lmuslimu muslimka ma la qisaasayaa bilkaafiri gaal ou dilay ma loo qisaasaya gaalka ou dilay hadduu xarbi yahayna war maled asaga iswarsi maled haddii uusan xarbi ahayn oo dini uu yahay ama musta'man uu yahay ama mucaahid uu yahay waa tan laga hadlayo ma loo dilayaa qaala xadaanaa axmed bnu xambal oo musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid qaala ahbaranaa saciid bnu abi caruuba can qataadata can اlxasan can qays bni abaadin qays bni cabaadin qaala اnطalaqtu ana wاlashtar ani ashtar annaqaci ayaa tagnay ilaa caliyin cali baan u tagnay faqulnaa waxaanu nidhi hal cahida ilayka rasuulu اllahi sal l slam shay-an nebiga wax makuu dardaarmay adiga lam yachadhu ousan u dardaarmin ila اnnaasi caamatan dadka kulligood yani shay adiga kaligaa nebiga gaar kuu ogeysiiyo dadka kale uu ka qariyey ma jiraan meeshaa marka yacnii waxa su-aashan keenaya waxay ahayd shiicadii baa waxay qabeen iyagu in cali wax gaara uu yaqaanay oo lagu ogaa oo dadkan kale laga qariyey oo wasi oo ahaa cali iyo waxyaabahaas marka dad badan baana su-aali jiray su-aashan ayb shiicadaa waxaas aaminsanayd marka waa kan cali sidau dhahaya arag qaala laa maya buu yidhi ilaa maa shay maahane fii kitaabii haadaa kitaabkaygan ku qoran yani waxaan baa nebiga aniga ka qortay way qaala musadadun qaala faahraja kitaaban kitaab buu soo bixiyey wa qaala axmedu axmed bnuaxmed bnu xambalna waxa uu yidhi xadiidkiisa uu ku yidhi kitaaban kitaab buu soo bixiyey min qiraabi sayfihi sayftiisa galkeeda ayuu ka soo bixiyey faidaa fiihi waxaa ku qoran almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum almu'minuuna mu'miniinta tatakaafa'u dimaa'uhum dhiigyadoodu waa isu dhigmaan oo qof la dhahayo laandheero waayo isagu qofkan kale uu ka badan yahay ma jiran qole iyagana inta la liido la leeyahay dhiiggoodu waxba maahan ayb oo haddii la dilana qisaas lama siinaayo haddii la dilana diyadoodu waa boqol waa ka yar tahay wax jira maaha ayb oo qofka dadka hadday isku diin yihiin oo mu'miniin ay yihiin dhiiggoodu isku mid waay mid la dhahayo ninkan jaahil waayo ninkan caalim buu ahaa waa kala dhiig badan yihiin maya nafta dadku waa isku mid muminiinta wahum iyaguna yadun gacan waayo calaa man qofka dushiisa siwaahum iyaga ka soo haray hal gacan waayo qofkii ka soo haray iyaga waa mu'miniin dhab a markay jiraan waay hal gacanay ka yihiin cadowgooda oo dhan wayascaa bidimmatihim ayb laakiin iimaanka marka laga tago waxaa dhacaysa marka in sidaas la waayo ayb oo qofka walaha iyo baraha iyaba uu ka dhumo ayb oo adduunyo uu ka dhiga jacaylkiisa iyo nacaybkiisa oo dhan ayb oo qofka muslimkaa haddii uu dhibo uu wixiisii o dhan oo welihii dhammaa uu u daadinayo gaalka hadduu wax siiyo ama uunan dhibinna uu leeyahay isagaa fiican ayb ma saas ma ahan marka waluhu iimaankuu ku dhisan yahay qofka mu'minkaa mahmaa kaana walo unbuu kugu leeyahay adiga xiriir unbaa idinka dhexayna gaalkuna bara taamuu leeyahay wayascaa bidimmatihim dimmadooda waxaa u socdo adnaahum kan ugu hooseeya ninka ugu hooseeya xagga darajadana maganti yacnii wayascaa bidimmatihim dimmadooda waxaa u socdo adnaahum kan ugu hooseeya macnaha waxay tahay qofka ugu hooseeya oo muslimiinta ka mida wuxuu magangeliyo waa la daynaya dimadiis waa shaqaynaya ninkii gadaal uu gashto uu yidhaahdo war ninkaan anaa magangeliyo ii daayo oo in loo daayo dadka kale inay ku ixtiraamaan wey naagba haddii la raba ha ahaato nebiga waa kii yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa u mahaani laakiin hadda ogow waa qof qof wax laga hadlayo qof muslima m heshiis ma geli karaa hal qof isoo ah isaga qof keligiisa gaalo intuu heshiis la soo galo ma dhihi karaa yacnii intaasoo gaalaa yacnii anaa yacnii dowladda ama yacnii ama amiirka ka sokayba anaa heshiis la galay cahdi caama ma geli karo qof mucayana qof waxaan u jeedaa yacnii munfarida cahdi caama ma geli kara cuhuudda caamka imaamka iskale waa siyaaso caama ayb laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay qofkiyo qof shaqaaleoo qof muslima keensaday oo isaga magantiisa waddan ku yimaadeen iyo oy shaqo u qabanayaan iyo in loo dhaafay in la gaado oo qofkaasi la dilo oo la yidhaah magantiisana waxma taraysa uma fiicna hadday xumaanaya waxaa la imaanaya inay samaynaan aragaa laleeyahay waxaanay samaynayan wad ammaanka magangelyadooda u tuur saa inuu ugu tuuro marka alaa laa yuqtalu muminun mumin lama dilo bikaafirin gaal looma dilo yani yaan loo dilin waay marka khabarun bimacna nahi yaan loo dilin alaa laa yuqtalu looma dilaayo muminun mumin bikaafirin gaal yaanba loo dilin waay meeshan iyaga marka waxay leeyihiin xanafiyada ayaa diidan saddexda madhab oo kale waxay leeyihiin ma loo dilaayo waa xadiidkay qaateen xanafiyadu laakiin waxay leeyihiin gaalka cahdiga leh ama dimiga waa loo dilaa qof muslima hadduu ku xadgudbo ou qofka muslimkaa ou ninkaa cahdiga le dilo muslimkiina waa la dilaa kisaasaa loo dilaa xadiidkan see la yeelaa waxay leeyihiin xadiidkan macnihiisu waxa waaye dhahayaan laa yaqtulu mu'minun bikaafirin macnaheeda waxa waaye dhahayaan mu'min gaal ma dilo aa laga wadaa nacam gaal cahdi leh qof mu'mina maba dilaayaa laga wadaa nacam ee xugun kama hadlaayo hadduu dilo kadib maxaa la yeelaa iyo maxaan la yeelaynin ma ka hadlaayo laakiin xadiidka siyaaqiisaa diidaya laa yuqtalu mu'minun bikaafirin buu leeya nacam lama dhihin laa yaqtulu muminun kaafiran baa layska dhehilaa b siyaaqiisa marka xadiidku wuu diidayaa ta'wiil baciid ana waa xadiid ibnulbaylamani oo wariyey soo qabsadaanoo daciif ah oo nebiga nin cahd muslima oo dilay nin cahdi ku jiray ayuu u dilay laakiin xadiidkaa daciif weyaan biitifaaqi lmuxadisiin sidaa darteed marka xadiidkan kan waayo bukhaarina midka uu wariyey saxiixa walaa duu cahdin fii cahdihi walaa duu cahdin ku cahdi u saaxiibana lama dilo fii cahdihi cahdigiisa dhexdeeda laguma dilo laakiin waa dhici kartaa qofka haddii maalan muslim isagoo ah qofkii gaalka ahaa cahdiga lala galay amase yacnii dimiga ahaa ama musta'manka ahaa sifadii sharciga ahayd ayaa maalan uu ku xadgudbaa xadgudub keliyana ku gaabsan maayo muslim iyo gaal waxau arka waa dilaan uu is yidhaahdo qofkaasuu ama magan u yahay ama yacnii qofkii magan magangelyada siiyey iyo hayruhu midna u aaba yeeli maayo waa dilaana ka noocaasoo kalea marka manacana waa leeyahay haddii marka la dilo ama dagaal lagu dilayo wax lamida oo kale waa dhici kartaa marka imaamku inuu ku dilo yacnii fasaadkiisa joojintiisa in la joojiyo fasaadkiisa min baabi alfasaadi fi اlardi in loo cuskado waa dhici kartaa dii muslim iyo gaal waxuu u aabayeelaayo aan jirin laakiin isagoo la awoodi karoo lasoo qabtay oo qof muslima gaalku xadgudba waa la qabtay gaalkii baa loo qisaasayaa may haddii la qaban karo in marka xabsi in la geliya haddii laakiin qof dhulkii fasaadinaya iyo muslim iyo gaal midna aan u aabayeelaynin uu iska yahay de kuwaa marka imaamka wuxuu xaq u leeyahay fasaadka inuu dhulka ka joojiyo man axdaa xadaan man axdaa qofkii la soo dariyo darisiiye xadaan yacnii jinaayo la yimaado facalaa nafsihi nafsadiisa korkeeday ahaatay ninkii jinaayo la yimaado cid kale loo qaban maayo asagaa loo qabanaya waman axdaa xadaan qofkii wax soo darisiiyo cusub ow awaa muxdian ama qof muxdi oo xumaan la yimid dumo facalayhi lacnat اllaahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin korkiisa malaa'igta lacnadeedai dadka iyo allah subxaanaه watacaala lacnadiisa ahaanaysa korkooda qaala musadadun can ibni abi caruubata wuu yidhi isaga markuu xadiidka warinayay qaala xadaanaa cubaydullaahi bni cumar wahuwa alqawaariiriyu qaala xadaanaa hushaymu can yaxya bni saciidi can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama dakara naxwa xadiidi caliyin buu sheegay zaada fiihi wuxuu ku daray wayujiiru calayhim aqsaahum wayujiiru calayhim waxaa magangeliyay aqsaahumkan ugu shisheeya wayaruddu mushidduhum kooda xoogga leh wuu u soo celiyaa calaa mudcifihim kooda markaa yacnii daciifka ah yacnii midka daabadda ordaysa wato xoogga leh wato wuxuu u soo celiyaa haniimada midka daabaddiisu taag daran tahay waa dagaalka marka lagu jira ninkii daabad xoog badan wato oo wacdaro dhigi kara dagaalka wixii uu soo kasboo haniimo ah ninkii iska daabadiisu ay tartiibta iskaga soconaysay waa u soo celinaan macnaha laga wada ibnulaiir saasuu leeyahay iyo khaaabiba wa mutasariihim midkooda yacnii sariyada oo jeeshka ka baxay oo sariyada u baxayna calaa qaacidihi midkooda aan sariyada loo dirinee fadhiyo ayuu ku soo celiyaa korkiisa isagana qaacidkaasi marka laakiin waxaa shardi ah inuu jeeshka ka mid yahay jeesh baa duulay qayb ka mid a loo diray meeshaas galaa la yidhi ordaha meeshii bay galeen haniimay ka soo keeneen haniimadaas ninkii jeeshkii sariyada iyo ciidankaba waa isla leeyihiin ciidankaa iska fadhiyey xataa waa la qaadanaya maxaa yeelay garabay u ahaayeen iyagabaawaana soo marnay kitaabu uljihaad iyo waataan ku soo marnay wa mutasarihim calaa qaacidihim macnaheeda sidaaswalmushiddu waxaa weeyaan midka daabadiisu ay xoog badan tahay mudcifkuna midka ay daabadiisu daciifka tahay baabunay hada kani baabun baab weeyaan man wajada qofkii helay maca ahlihi ehelkiisa macooda rajulan nin faqatalahu dilay naagtiisiiba uu ninku arkay kow buu ka siiyey waa dilay ma xukunkiisu waa sidee qaala xadaanaa qutaybat bnu saciid cabdulwahaabi bnu najda alxawطiy almacnaa waaxidu qaala xadaanaa cabdulcaziiz bni muxamed can suhaylin can abiihi can abi hurayrata ana sacda bna cubaadata qaal yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alrajulu qofka ninka yejidu helaya maca imra'atihi naagtiisa rajulan nin kale ku arkaayo ayaqtuluhu ma dilayaa qaala laa buu yidhi ma dilaya ha hubsado qaala sacdun balaa iskala dhaaf inuunan dilina waa dilayaa rasuulka ilaahayo waladii akramaka bilxaqi baan ku dhaartay de nebigu wuxuu leeyahay ma dilaayo sacadna wuxuu leeyahay haa waa dilayaa say ma sacad ma nebigu ka hor imaanayaa warkiisa oo madax adayg mau ka wadaa maya culammadu waxay yidhaahdeen ruqsa ayuu raadinayaan warkii baa weli laysku celcelinayaa ma dilayaa maya maya rasuulka ilaahay waa dilaan bal waa intaasoo nebiga oo ruqso ka helaan niman khayro badan waay sacd binu cubaada ayuu ahaayb oo nebigu waa ka yidhi ma waxaad la yaabaysaan sacd binu cubaada hayradiisa anaa ka khayro badan qaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam ismacuu ilaa maa yaquulu sayidikum bal maqla waxa uu sayidkiinu sheegayo yidhi nebigana qaala cabdulwahaab ilaa maa yaquulu sacdun sacd wuxuu dhahaya bal dhegaysta qaala xadaanaa cabdullahi bn maslamata can malikin can suhayli bni abi saalixin can abiihi can abi hurayra ana sacda bna cubaadata qaala lirasuuli illahi sal l slam wuxuu ku yidhi ara'ayta bal ii sheeg low wajadtu haddaan arko maca imra'atii naagtayda rajulan nin umhiluhu ma sugayaa xataa aatiya biarbacati shuhadaa ma u suganayaa intaan afar markhaati ah ka keeno qaala nacam buu yidhi haa afar markhaati baa u keenaysaawaa sugaysaa ayb xadiidka marka wuxuu u keenay baabkan inuusan dilaynin haddii intuu ku fududaado uu dilona waa la qisaasaahaddii intuu ku fududaado uu dilo waa la qisaasa maxaa yeelay wuxuu dilay nin sida daahirkaa beri ah ninkan waaba xadgudbay naag dadoow buu ku xadgudbay waxaa la leeyahay marka inuu ku xadgudbay inay caddaato isaga unbaa sheegaaya yaa og ictiraaf ama bayinaa laga rabaa saas le laba lagu kala helaayo nafta lagu goyn karaa male hadduu bayino keensado dilka uu dilay imaamka uu kala hormaray dhib male nin macsuuma ma dilin baa la dhahayaa markaa nin awalba dil uu ku waajibay zaanilmuxsan ah aduu zaanilmuxsan ah haddii zinadii ay caddaato xataa laakiin ninkan uu yahay nin yani doob ah waxuu yeelan lahaana boqolka ribaash iyo iyo musaafiriis dilka intee laga keenay marka dilka xadgudub waa waa in la qisaasayo bacd ahlilcilmina waxay dhahayaan maya waa saa'il oo kale waa hadduu dilo laakiin xadiidka yani daahirkiisa baynahu wa bayna rabbihi waa isagoo ku arkay soon markhaati u keenin oo dilay isaga waa la qisaasayaa aakhiro laakiin baynahu bayna rabbihi hadday run ahayd waa anfaceen saasaa marka culimmadu ay tilmaamayaan ibn cabdilbar iyo olkiisa ibnu cabdilbar tamhiidka wuxuu ku yidhi haddii la fasaxo laakiin waxaa laga yaabaa nin walba inuu intuu nin dilo uu yidhaa naagtaydu ku fadhiyey se loo ogaana run iyo been waxay tahay marka wuxuu yidhi ibnu cabdilbar fiir meeshaan marka tamhiidka wuxuu ku yidhi yuriidu wallaahu aclam ana alghayrata masayrka iyo qiirada laa tubiixu lilghayuuri midka qiirada badan u bannayn mayso maa xaruma calayhi wixii ka xaaraan noqday وأنه يلزمه مaعa غayratihi الانقiyaadu لxukm الlahi وarasuulihi isagoo sidaas u qiiroon oo sidaa yani u masayrsan waxaa ku laasimayo inuu xukunka alle xukunka rasuulka u hoggaansamo saanan ahay iyo diintan aniga jeclaay iyo diintan u dadaalaya iyo mayn adoo diinta u dadaalaya u qiiraysan waxaa la rabaa inaad xadgudbin qofna aadan ka xadgudbin waan laa yatacaddaa xuduudahu ilaahay xuduuddiisa inuunan gudbin faallaahu warasuuluhu aqyaru ilaahay rasuulkiisa ayaa qiiro badan walaa khilaafa calimtuhu bayna alculamaa'i culammada dhexdoodana wax khilaafa uma oogi fii man qatala rajulan ninkii qof dilay uma dacaa annahu sheegtay markaa kadib innamaa qatalahu inuu dilay liannahu wajadahu maca imra'atihi bayna fakhidayha naagtiisa labadooda bowdo dhexdeeda inuu ku arkay sheegtay ayb wanaxwu dalika iyo wixii lamidoo min wujuuhi zinaahu bihaa walam yuclam aan la ogaaninna maa dakarahu canhu wuxuu ka sheegayna aan la ogaanin ilaa bidacwaahu maahana isaga unbaa sheegay sheeg warkiisa unbaa lagu ogaaday bis annahu laa yuqbalu minhu ma dacaahu wuxuu sheegtay la aqbali maayo wa annahu yuqtalu bihi waana loo qisaasa ilaa an yaatiya biarbacati shuhadaa'a inuu la yimaado afar markhaati yashhaduuna ka markhaati kacayaan annahum iyagu ra'owhu inay arkeen wad'ahu lahaa jimaacii uu jimaacayay isaga iyadu wa iilaajahu fiiha iyo gelintii uu geliyey dakarkiisii yacni farjigeeda wayakuunu maca daalika intaa kadibna uu ahaado ninka muxsanan nin muxsan ah ayb musliman baaliqan buu yidhi muslim baaliq ah dee ibnu cabdilbar isaga marka ixsaanku islaamnimo u shardiyaa laakiin sida xooga badan islaamnimada shardiga muslimantan marka shardi maalikiyada qabta waayo laakiin ma xoog badna gaal xataa hadduu doona ha ahaado mar hadduu nikaax soo saxiixa nikaax ou wax ku ugu tegey waa la mid baaliqan ow man man ayb ama qof yacnii yuxillu damahu dhiiggiisa ou xalaal yahay bidaalika ou xalaal ku yahay man yaxillu damuhu bidaalika ou xalaal ku yahay fain jaءa bishuhadaaءa markhaatiyaal haddou keena yashhaduuna lahu bidalika sidaa uga markhaati kacdo najaa waa badbaada markaas wailaa qutila haddii kale waa la dilaya wahada amru waadixun waayo low lam yaji bihi اlkhabaru xadiidkan hadduusan ku imaan lahayn la awjabahu nadaru qiyaaskaa waajibi lahayo lianna allaha xarama dimaءa اlmuslimiin maxaa yeele ilaahay muslimiinta dhiigooda waa xarimay taxriiman mulaqan taxriim mulaq ah faman habata calayhi annahu qatala musliman qofkay ku caddaatay inuu qof muslima dilay fadacaa markaa kadib sheegtay anna almuslima qad kaana yajibu qatluhu ninkan dilkiisii baa waajibayey dhaho lam yuqbal minhu laga aqbali maayo ayb lam yuqbal minhu rafcuhu alqisaasa can nafsihi nafsadiisuu qisaaska ka qaado laga aqbali maayo xataa yatabayana maa dakara wixii uu sheegay intay ka caddaanayaan wahaakada kullu man lazimahu xaqun liaadamiyin nin walboo xaq u laazimo kullu man lazimahu xaqun qofku xaq ku laazimo liaadamiyin oo u laazimo lam yuqbal qowluhu qowlkiisa la aqbali maayo fi lmakhraji minhu ilaa bibayinatin tashhadu lahu bidalika ninkii qof kale xaq uu ugu laazimo laga aqbali maayo sheegashadiisa oo sidaa iyo sidaasaan waxaan u yeelayda uu dhahaayo ilaa uu ula yimaado wax caddeeyo oo markhaati ah maahan ayb xadiidkan marka macnahaasaa ku jira mas'aladanna culammadu waa isku khilaafeenoo caliy bnu abi aalib wuxuu dhihi jiray in lam ya'ti biarbacati shuhadaa'a ucdiya birummatihi hadduusan la imaanin markhaati afar ah qoortiisaa la siinaya shaafici waxa uu yidhi wabihaadaa na'hudu annaga qowlkan baan qaadanaynaa walaa naclamu licaliyin mukhaalifan fii dalik calina maha inuu yidhi wax ku khilaafay cumar baa waxaa laga wariyey asaaniid munqatica sidaas wax ka duwan laakiin ibnulmundir waxa uu yidhi jaaءat اlakhbaaru can cumara fii dalika mukhtalifatan wa caamatu asaaniidiha munqaicatun khadaabi marka wuxuu yidhi wayushbihu an yakuuna inamaa ra'aa damahu mubaaxan fii ma baynahu wa bayna allahi caza wajalla idaa taxaqaqa zinaa minhu ficlan wa kaana zaani muxsanan baynahu wa bayna allaahi haa oo imaamu shaafici baa wuxuu ku daray wayasacuhu fii ma baynahu wa bayna allahi caza wajalla qatlu اrajuli wa mra'atihi idaa kaana ayibayn haddii markhaatiyaalkii la waayo xukunka daahirka waa ninkan qisaas waayo laakiin aakhiro makhrajuu helaya waa hadday sax ahayd sidaan oo tan naagtiisii iyo iyo ninkanba muxsaniin ay ahaayeen zinadiina ay la yimaadeen hadday sidaas sax ahayd baynahu bayn allahi nin dembaabay ma ka ah laakiin annaga maxaana loo dira daahirka bis oo dhiiggan muslimka inaan loo daadinin beenbeen aan lagu daadinin bilahi towfiiq